madaxda puntland ayaa dhankooda walaac ka muujiyey falalka dilka iyo kufsiga iswataa ee ka dhacaya puntland iyadoo kiiskii ugu dambeeyey uu ka dhacay magaalada garowe shalay oo lagu kufsaday islamarkaana la dilay haweeney uur lahayd waxaana walaacan iminka ka soo yeeray madaxda puntland ka horreeyey mid in badan waayadan ay muujinayeen shacab weynaha puntland wasiirka cadaaladda puntland cawil sheekh xaamud iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo boqolaal isugu soo baxay allabari roobdoona magaalada garowe kula hadlay ayaa arrimahan ku dheeraaday iyagoona dalbaday in cadaaladda la marsiiyo dadka geysanaya falalkan sidaynu ognahay waddankeenna waxaa ku soo batay dhacdooyin aan horey u dhici jirin oo foolxun oo kufsi ah weliba kufsiga dil loogu darayo dadku waxay u jeedaan nin laamihii ku shaqo lahaa dadka dembigaa galay iyo dawladdu sidii ay cadaaladda u keeni lahay dembiga qofku markii uu galo ama sharcigeenna islaamka ama waxyaabaha qaanuunka dawliga adduunku uu ku heshiiyey waxa wax looga dejiyey oo ilaahay ciqaab uuga dejiyey si dadkii kaleeto ay uga badbaadaan qofkii dembigaa galay markii ciqaabtii lagu qaado xikmadda ku jirtaa waa sia horta si aynaynu ogaano wey dhacdo foolxun baa shalay magaalada ka dhacday awalna kuwa ka horreeyey baa jiray tii u dambaysana shalay dhacday waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dembigaa galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la hor keeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaaniin dhibtu waxaynoo ka imaanaysaa oo dadku ay ku hadlayaaniin arrimahan waxaa sahlaya kaysaskii iyo dembiyadii ay galeen baynu la daahayna mugdaynu haysanaynaa hal sanoy qaadanaysaa kays qaadan karaa bil ama labaatan beri dadku waxayna ka sugayaan marka cadaalad dadka inaanu ku qaadno haddii arrinta aan la dedejin maxkamadaha gacanta ku hayaa waa inay dedejiyaan dadka kaysaskooda waxaan ku raacsanahay wasiirka cadaaladda in ciddii ku shaqaleh ay dedejiso baan ku raacsanahay ciddii ku shaqalihi inay dedejiso laamaha dawladda dunuubta dhacda ciddii ku shaqaleh inay dedejiso waxaanu ku amraynaa wasaaraddana inay kormeerto oo daba gasho oo sida wasiirku sheegay kiisas iska yaalla oo maxay ahaytoy kiisaska ugu xuni inaanay muddo dheer qaadan in wasaaraddu daba gasho iyo ciddii ku shaqalay waa ku raacsana
axmed garaash madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ka dalbaday dadweynaha inaan la garab istaagin dembiilayaasha falalkan geysanaya shalay qofkii dembigii us u dambeeyey qofkii sameeyey guri buu ku jiraa maanta guri guryaheennaa ka miduu ku jiraa dawladdu iyo boliisku iyo ciidamada iyo dadkan amniga sugaa guri walba isma hortaagi karto warna kama hayaan dadka waxaan ka codsanayaa in la soo saaro kaa iyo kii uu ka horreeyey wixii aan la qaban oo gacanta dawladda soo gelin in dadku gacanta dawladda soo geliyo ayaanu ka codsanayna in ciidamada amniga lala shaqeeyo ayaanu codsanayna waxaa xunka ah ee la sheegayo ee maanta soo batay inaynu iska afqabanno ayaanu dad ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa in wix allaale wixii xun in la soo sheego oo la qabto inkastoo iminka hadalhaynta ugu weyn ay tahay kufsigii ugu dambeeyey ee shalay ka dhacay garowe oo xanuun gaar ahi xambaarsanaa ayaa ilo ku dhow dhanka amniga ay ii xaqiijiyeen in arrintaasi ay u soo qabteen ilaa iyo shan qof oo su-aalo ay ka weydiinayaan dilka iyo kufsiga haweenayda uurka lahayd arrimaha kufsiga ee ka dhacaya puntland ayaa bilihii ugu dambeeye noqday mid sii badanayay oo aan istaagayn waxaana dadku ay aaminsan yihiin in tani ay la xidhiirto gaabiska ka muuqda dhanka garsoorka oo ay hor yaalaan kiisas badan oo kufsi ah iyo fulin la-aanta xukunno arrimahan la xidhiira oo horay u dhacay nuux muuse brijeeb v o a garowe